maamulka degmada baraawe wiise horgow gudoomiyaha degmada baraawe ee nodoga magaalada saraakiil abni iyo maamulka shirkada deegaan dhowr yaa weyba oloolo nadaafadeed iyo ku bilaawena xaafado degmada baraawe taasoo ujeedshaiye riid hangnagoobka bilicda nadaafada guud ee magaalada ankoreynhana kumid ee howlwadeenada shirkada deegaan dhowr oo goolgalaasa magaalada baraawe yaa ku hadleen kaalintiiyo ku leeyeen bilixnagowka magaalada iyo muhiimada bulshada angleta in magaalada baraawe laku bilaabo oloolo nadaafadeed maanta waxaan halkan u taagannahay saan ugu shaqayn lahayn nadaafadda degmada nadaafadda waa shay waajib ah oo annagana saaran inaan ka shaqayno sababtoo ah nadaafadda iimaanka barkeeda waay annadaafatu nisfu min aliimaan
mays iskii sheegoy reer baraawe kambanigaas qof kasta ina isku diiwaan jeliye qof kas minkikay qashankay isku qaad banka soo digiye laku qaad meeliday maantaan meeshan tegin xeebta baraawo gadaashaan walaaw la fadhoobanen ama dhibaato yaashe mid ilaahay ogow cudur iyo dhibaato waxyaala ku midasa ku qaade kambaniga deegaan dhoor nadaafadda degmada baraaw ina ka shaqeeye howl badan ku qabada diyaar ah annadaafanu nisful iimaan nadaafadda iimaan nuskii barkiyow ma iskii sheegaayo qofkii qashan minkakay hortay ka daadiye la'agara maantan ku ballaawata wali sharciga qoba salmarsiiye waxaa idiin sheegaynaa dhammaan inta ku dhaqan degmada baraawi iyo nawaaxigeeda maanta laga bilaabo cid qashin ku shubi karta badda ama mataqaanaa suuqyada ama mataqaanaa guryaha hortooda luuqyada wixii la mid ah oo qashamada loo isticmaali jiray cidda u isticmaali karta ma jirto wixii maanta saacaddan annaga aan hadlayn laga bilaabo
dhanka kale waxaana kumid ee saraakiilla ammaanka degmada iyo mas-uuliyiinta qaybta ku haytiya dhansho weyba ka dheeradana ujeedka la kuleeyo olologu nadaafadeed ayuu ku bilaaben degmada nadaafadda magaalada in diblahangnaga magaalada oo qashinja zaa'id haay oo qof walba meeliiis araga ka shaba jari maamulka degmada iyo laamaha amniga wali amarlaka biyahaaye jeyta meelilanka tira galay isnaasi kuwaasi lelo cinge kazini kuwaasi cinakshiita unadhafa yitu yamini nanako cinaktarajako kila cindu kuwayo inakichiwelela kiitumini waxaan rabaa sidoo kale inaan ugu baaqo maanta laba wadaa furan bes labaa furan mid saddexaad ma furra kambaniga la yidhahda deegaan dhowr ayaa ka mas-uula nadaafadda degmada baraawe imaa qofku inuu kambaniga deegaan dhowr iska diiwaan geliyo oo qashinka ka qaado waa kow imaa inuu meesha loo asteeye qashinka ee la yidhaha duraduraa inuu geeyo qashinku labadaa waddaa furan wadda saddexaad ma furra wallaahi baan ku dhaartaan qodob saddexaad furrayn uga dambeyntii gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed howse cawaamiir duldhikiya dhammaan qofkii laka araga isoo gashan dhikow goob aan ka habboonayna in lala tiigsada doono sharciga weliba nuuse bulshadan ka baagay ku wada shaqeeyowka quruxda iyo bilicda magaalada baraawe runtii wax aad looga xumaado waayo meesha hadda aan taagannahay waa meesha magaaladana cawda ay ka qaadato baddii waa xeebtii waayo dabayshan hadda intuu socoto magaalada saas u gashaa waxa ay geynaysaa waa cudur halkan gadaasheeda wax buurta aad u jeeddaan waa qashin waa hilibkii xoolaha waa qashinkii calooshii iyo madaxii iyo lafihii waaye marka ummad dhan inay sidan u noolaataa nasiib darro weeye meelaha qashinka lagu shubo waxaa ka mid ah xawaalaha waxaa ka mid ah baddii la rabay in la nadiifiyo oo waxaan dareemaynaa hadda xilligii malaygaa la joogaa malayna malaha magaalada hadda waxaana sabab u ah in malayga badda lagu shubay qashinkan qashinkan lasoo tuurayay qurunkan iyo waxaan malayga wuu naga sakaday niyo waxaad ogaataa qashinkan aad meelaha intaad nin miskiina intaad u dhiibto war xaggoo gey karaa gaargacanad aad qashin u dhiibto xaggoo gey karaa ma magaaladan ka saari karaa waa maya gaardameera u dhiibto magaalada ma ku saari karaa waa maya warka horaa loo yidhi anu waxaan rabaa keliya inaan baraarujiyo qoladay nidaamka hadda aan soo sharaxnay oo ah in yacni qashinkaas la nidaamiyo wadda saxa la marsiiyo qoladay seegta ee nidaamka maraweyda ganaax ayaa loo qorsheeyey in la saaro lacag waa la soo xirayaa waana la ganaaxayaa ololoogu nadaafadeed uusa bilaaway maamulka degmada baraaw yaweybaa nagada doonana too laku wada fuliyi doona guud ahaanba xaafado magaalada baraaw